أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal saaka waa subax axada taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay sagaalka bisha kow iyo tobanaad ee dulqacda sannadka kun afar boqoltoddobiyo afartanka hijiri qodobada wararka andalos saaka ay kuwada ugu door koran waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda siliibiyad ah ee maraykanka ayaa ka badbaaday iskuday dil kadib weerar ka dhacay goob xaflad ah oo uu ku sugnaa taliyihii hore ee sirdoonka kooxda riddada soomaaliya ayaa ku tilmaamay murtad gurgurte tuug boobaya hantida ummadda soomaaliyeed dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa xalay ka dhacay gudaha magaalada baydhabo mas-uulkii maleeshiyaadka xabsiyada kooxda riddada ayaa ku eedeeyey murtad gurgurte in bulshada baydhabo uu u horseeday bililiqo boob iyo kufsi ka dhan ah haweenka saraakiil hore u soo qabtay xilka taliska ugu sarreeya sirdoonka kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay in gumaysigu ku jiro dalka talada xukuumadda muqdishona ay gacanta ku hayaan dowladaha saliibiyiinta sidoo kale warkeena subax waxaad ku maqli doontaan warbixin ku aadan horumaro ay ku tallaabsatay deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayada islaamiga ee gedo intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalos saaka ee kuwada ugu dowr karoonaa ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa xalay ka dhacay gudaha magaalada baydhabo ee wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xale dagaal ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin xaafadda tawfiiq ee gudaha magaalada baydhabo ee wilaayada baay waxaana dhawaqa rasaasta dagaalka si aadaa looga maqlayay inta badan xaafadaha magaalada baydhabo iyo duleedkeeda khasaare kala duwan ayaa ka dhashay dagaalka waana qayb ka mid ah howlgallada ciidamada mujaahidiinta ee lagu bartilmaamaysanayo cadowga allah madaxweynaha dowladda siliibiyadda maraykanka ayaa ka badbaaday iskuday dil kadib weerar ka dhacay goob xaflad ah uu ku sugnaa sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen nuur cali warsame abusheyba wararka ka imaanaya waddanka maraykanka ayaa sheegaya in madaxweynaha waddankaasi siliibiga lagu magacaabo donald trump xaaskiisa iyo sidoo kale xubnaha gulihiisa wasiirada laga daadgureeyey goob ay ku sugnaayeen kadib markii nin hubaysani uu soo weeraray weerarkan ayaa fiidnimadii xalay wakhtiga maraykanka ka dhacay hotel ay ka socotay xaflad ay soo qabanqaabiyeen ururka wariyaasha aqalka cad oo ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiinta ugu sarreysa waddankaasi waxaana mar keliya lagu baraarugay dhawaaqa rasaas xoogan oo ka dhacaysay bannaanka howlka ay ku sugnaayeen madaxda maraykanka trump iyo mas-uuliyiintii kale ee jilbuclista ahayd ayaa si deg deg ah looga saaray hoteelka waxaana wararkii ugu horreeyey ee soo baxay ay sheegayaan in madaxweynaha iyo xaaskiisa iyo wasiiradii goobtaasi ku sugnaa ay bad qabaan shir jaraa'id oo uu qabtay dhacdada kadib trump waxa uu sheegay in nin hubaysan oo sitaa hub badan uu ku soo orday iskuna adayey inuu kasoo gudbo bartii laga ilaalinayay amnigiisa balse ilaalidiisu ay ka hortageen waxaana uu ku tilmaamay ninka soo weeraray burcad kusoo duulay dastuurka maraykanka waxaa kale oo trump intii uu ku guda jiray shirkiisa jaraa'id qiray in rasaasta uu ninkani furay ay ku dhacday askari ka tirsanaa ciidamada sida khaaska u ilaaliya madaxweynaha maraykanka iyo weliba sidoo kale madaxda sare balse aanu waxbaa noqon kadib markii rasaastu ay haleeshay jaakad uu xirnaa oo ahayd nooca loogu talagalay in xabadda ay celiso waxa uu sheegay trump in weerarada noocan ah aysan ahayn kuwii ugu horreeyey ee maraykanku uu la kulmo sannadihii u dambeeyey isagoo muujiyey inay jiraan dad isku dayaya inay dilaan ama waxyeeleeyaan nidaamka dalkaasi hay-adda qaabilsan ciidamada khaaska ah ee ilaaliya madaxweynaha iyo weliba madaxda sare ee maraykanka oo ka hadashay dhacdadan ayaa sheegtay in tuugashadu ka dhacday aagga baaritaanka amniga islamarkaana gacanta lagu dhigay hal qof waxaa kaloo hay-addu ay ka dhawaajisay in weli aan la ogeyn sababta dhabta ah ee ka dambeysa iyo weliba dadka kulugta leh weerarkan lagu soo qaaday madaxweynaha balse boolisku ay wadaan baaritaan deg deg ah oo ay ku qiimeynayaan waxa dhacay muuqaalo laga soo duubay goobta ay toogashadu ka dhacday ayaa muujinaya trump iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumaddiisa oo isku qarinaya miisaska hoostooda markii ay rasaasta dhacday islamarkaana qaarkood ay af labadii qayliyeen guud ahaan dadkii munaasabadaasi kasoo qaybgalay oo tiradooda lagu sheegay laba kun iyo lix boqol qof ayaa lagu soo waramayaa inay kala carareen halka shaqaalihii hoteelka ee cuntada qaybinayeyna ay u baxsadeen dhanka hore ee hoolka cuntada saraakiisha ammaanka ayaa la arkayay iyagoo dhulka ku jiidaya xubnaha golaha wasiirada oo ay ku jiraan xogayaha arrimaha dibadda maraykanka marco rubio xogayaha caafimaadka robert f kennedy iyo j r iyo weliba xogayaha arrimaha dibadda iyo xogayaha arrimaha gudaha soo saare ka tirsan warbaahinta al-jaziira ayaa sheegay inuu maqlayay rasaasta ka dhacday bannaanka hoolka waxauna yidhi waxa inoo soo urtay baaruudda islamarkii dhulka ayaan isku tuurnay waxa ayna si toosa uga dhacaysay rasaasta gadaashayda sidoo kale wariyaha al-jaziira waxauu sheegay inuusan garan karin inta ay rasaastu u jirtay balse uu hubo oo keliya in xabaddu ay ka dhacaysay meel aad ugu dhow isaga gaar ahaan dhinaca albaabada laga soo galo hoolka trump ayaa horey loogu bartilmaameedsaday iskudayo dil oo dhowr ah oo ay ku jirto mid si dirqi ah uga badbaaday labada kun afar labaatankii taasoo ka dhacday gobolka pennsylvania kadib markii ooda lagaga qaaday rasaas isagoo ku guda jiray isu soo bax ololo doorasho waxaana goobtaasi ku dhintay hal qof oo goobjooga ahaa halka trumpna ay rasaastu kaga dhacday dhigta jiridkeeda goobta lagu qabtay xafladan oo casho sharaf ah ayaa ahayd hoteelka washington hilton waana isla hotelkii uu ka dhacay iskudaygii dil ee la rabay madaxweynihii hore ee maraykanka ronald reagan kaasoo lagu toogtay laguna dhaawacay bannaanka hotelka sanadkii kun sagaal boqol iyo siddeetan iyo kowdii mahadsanid abusheyba taliyihii hore ee sirdoonka kooxda hirdada ayaa ku tilmaamay murtad gurgurte tuug boobaya hantida ummadda soomaaliyeed walaalkeen saadiq muumin ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya khilaafka u dhexeeya kooxda ridada soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa sii kordhaya eedeymaha loo jeedinayo xasan gurguurte oo ah madaxa kooxda ridada fahad yaasiin oo horey u soo noqday taliyaha hay-adda sirdoonka ridada ayaa sheegay in xasan shiikh uu sare u qaaday boobka iyo bililiqada uu ku hayo hantida maguurtada caamka ah iyo midda sida qaaska ah loo leeyahay isagoo goob fagaare ah ka hadlayay ayuu carabaabay in xasan shiikh uu falkan burcadnimada ah soo bilaabay muddo xileedkiisii hore labada kun iyo toban iyo shantii balse sanadadii labada kun iyo labaatan iyo labadii markii uu dib u soo laabtay uu la soo baxay dhaqamo la yaab leh oo dhammaantood boob iyo bililiqo hantiyadeed ah fahad yaasiin wuxuu walaac ka muujiyey in khilaafka ka taagan doorashada murtadiinta uu isku bedeli karo gacanka hadal laakiin halkan aniga waxaan doonayaa dhowr masaj oo kokooban oo boobsiisa inaan ka sii daayo midda koowaad waxay ku socotaa madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud waa soo laabtay cantoobadii waa kordhiyey horta maguurtadiina waa ku daray hantidii dhulka taalana waa ku daray wuxuu wixii lagu xamin jiro musuq maasuqa ahayd waa sameeyey labadii u soo hartay maamuladiina ayagoo sharci darro ah bay dalka joogaan midna sharci darro ku joog sidii loo lahaa baa sharci darro lagu bixiyey magaalada muqdisho waxaa la sugaa wax yaab leh markaa laba habeen joogto hebel baa noqday baa lagu dhahaa hebel baa la qaatay tigidkii hebel baa la siiyey deegaan walbana ilaa shan qof baa sugta oo raalli ku ah weliba og afarta kalena inay sugayaan waana ku qanacsan yihiin hadalka murtad fahad yaasiin ayaa imaanaya xilli labaatan maalmood keliya ay ka harsan tahay muddo xileedka hoggaanka kooxda ridada ee murtad gurguurte mahadsanid saadaq mas-uulkii maleeshiyaadka xabsiyada kooxda hirdada ayaa ku eedeeyay murtad gurgurte in bulshada baydhabo uu u horseeday boob bililiqo iyo kufsi kalena haweenka sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen marwaan maxamed murtad mahad cabdiraxmaan taliyashub ayaa sheegay in xaalad amni darro oo aada u baahsan ay ka jirto magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baayi halkaas oo gurguurta ka qabsaday maamulkii lafta gareen wuxuu sheegay in baydhabo ay martigelinayso falal isugu jira dhac bililiqo iyo boob ka dhan ah dadka shacabka ah iyo weliba kufsi lagula kacayo haweenka sida uu sheegay wuxuu sidoo kale soo hadal qaaday in dhibaatadu uu horseedka u yahay murtad gurguurta ee hadda ka taagan baydhabo uu damacsan yahay inuu magaalooyin hor leh gaarsiiyo boobka dhulalka dadweynaha iyo kuwa danta guud ee ummadda ka wada dhexeeya ayuu sheegay inuu caan ku yahay gurguurte isagoo soo sardiyey dhul hoostegi jiray taliskiisa asluubta oo uu gatay gurguurte dalkii soomaaliya markaan ka hadlo maanta wax dowlada kama jiraan wixii lasoo dhafay labaatan sano iyo ka hor yaa maanta dalkii ka jiro waxaa soo noqotay in guryihii la baarto lana dhaco amni darro sida markaan hadda tusaale ka soo qaata baydhabo guryaha la baaranayaa kubsi gabdheedaa ka jiro dhacbaa ka jiro sariirihii in la qaataa ka jirto maryaha in dadka laga furta ayaa maanta baydhabo ka jirta labaatan sanayna ammaan ahayd maanta waa la isku baaranayaa hadda sida aan warka maqlayno jawharaa lagu duulay berri waxaa lagu duuli doonaa gobolada dhexe dhibaato iyo dagaal iyo mixno iyo barakac cusub ayuu gobolada ka riday dowlad goboleedyada dhul ugaduu ka raadinayaa dowlad goboleedyada sida jowhar koonfur galbeed iyo galmudugba wuu ku socdaa dhul ugadgatuu ka raadinaya xamarna horaaba loo bililiqaystay danti guud baa eberah maanta meel dan guud ah oo muqdisho ah oo dan guud looga shaqaynaya ma jirto kulli waa la gatay waxa yaab leh oo tacajib leh waad maqlayseen oohinta gabdhaha ninka iibinaya oo gadaya oo loogu tagaaya waa ninkii ilaalin lahaa waa madaxweynihii taasaa yaabkeeda leh dib markaan u noqdo dhulka xamar iibkeeda soo noqodkiisa dambe waxaa laga bilaabay dhulaan anigu waardiyeynay waa dhulkii asluubta xoosh ilaa taliska ciidanka asluubta excontrole dhulka u dhexeeya asluubtaa lahayd ayadaa laga bilaabay iibka meel muqdisho ku taallo oo maanta la dhisi karo oo xabsi laga dhisi karo ama xero ciidan laga dhigi karo oo asluub ay leedahay ma jirto waxaa la gaday kaamkii xabsiga dhexe oo la yaab leh yaa la iibiyey waxaa dumaaya xabsiga dhexe wax dan guud ah osdan ka leeyahay ma jirto xaryihii ciidamada guryihii dowladda oo xafiisyadii wasaaradaha wakaaladihii isbitaalaadkii meel uu daynayay innaba ha yaraatee ma jirto hadalka ka soo yeeray taliyii hore ee maleeshiyaadka asluubta riddada ayaa ku soo begmaya xilli kooxda gurgurta wajihaysa cadaadisyo siyaasadeed oo gudaha iyo dibadda ah kuwaas oo la xidhiira arrimaha doorashooyinka mahadsanid marwan saraakiil hore u soo qabtay xilka taliska ugu sarreeya sirdoonka kooxda riddada ayaa sheegay in gumaysi uu ku jiro dalka talada xukuumadda muqdishona ay gacanta ku hayaan dowladaha siliibiyiinta marba marka ka dambeysa waxaa bannaanka iskeenaya islamarkaana si fiican u soo ifbaxaya dhibaatada baaxadda leh ee kooxda riddada ay ku hayso dalka soomaaliya qaar ka mid ah saraakiisha ugu sarraysa dhinaca amniga ee kooxda riddada oo bilooyinkan u dambeeyey siyaabo kala duwan uga baxay garabka murtad xasan sheekh maxamuud ayaa soo bandhigay hagardaamooyinka kooxdan iyo sidoo kale fashilka amni iyo midka siyaasadeed ee dulhoganaya saraakiishan oo ah taliyaashii ugu sarreeyey dhinaca sirdoonka iyo sidoo kale qaybo ka mid a maleeshiyaadka riddada ayaa iftiimiyey dhaca iyo boobka uu murtad gurgurta ku hayo hantida guud ee ummadda soomaaliyeed iyo weliba tan gaarka loo leeyahay murtad cabdulaahi sambaloosho oo kooxda gurgurta xilka taliyaha nabad sugidda ugu magacawnaa intii u dhexaysay sannadihii labada kun afar iyo labaatan ilaa labada kun shan iyo labaatan ayaa isna af ka furtay waxaana uu ka shanqariyey in kooxda riddada ay yihiin dabadhilfiyo ay wax u meeriyaan dowladaha shisheeye gaar ahaan siliibiyiinta reer galbeedka isagoo tilmaamay in wax weliba ay iyagu u daba fadhiyaan horta nimanka argixisala dirirka dhulkan jooga shabaab ayagaa ka shaqaysteen noogama shaqeeyaan maraykanka iyo waxaa dhici karta shabaabka iyo soomaalidaba isku il inay ku egaan adiga haddaad wax ogaatid moogta ayaga horta say kugu talinaan ya marka markasta balaqa lagu horwadaa marka information sharing waa jiraa to certain extent laakiin annaga boqolkiiba boqol waxay ka shaqaynayaan war uma hayn boqolkiiba shaqolna ma isku hay-addii marka saddex siyaa loo kaalmayn karaa war capabilitygeeda oo qalab iyo maamul iyo dad horta dhis yani meeshaan shaba shabaabka intelligencyga signal intelligence iyo human intelligence labadaana ugu waaweyn soo ma humankiina kaama dhisayaan signalkiina kaama dhisayaan yani wax sawdhey inisa haddaad tagto very few areas a meelo oo soomaalidu samaysay oo xoolaha soomaalida lagu sameeyey laakiin institution maal gashay signal intelligencyga in interception capability waxa shabaab isku sheegayaan inaan qabanno iyo nagu maalgelinaya maybe inaan haysano laakiin ayaga nagu maalgelinayaan waxay ka maqleenna waxaana ka maqlena kuma leh so they never open up mar marnaba isma furayaan oo waxay wadaagayaan ma jirto meeshaasi joogaan haddii qof dilayaan iyo waxaas waa meelaan ka wada shaqeyna waa jirtaa qoymaha waa ka wada shaqeyna meel ayagu ka shaqeynaya meelaan ka shaqey meeshaas marka certain files waay marka waa file oo xadidan waay waa ka wada shaqeynaya laakiin nimankan haddii kow raalli ahaanshaha meesha adiga waxay kaa rabaan shatiya meesha ku joogto cover laakiin kaama rabaan inaa moogtahay ay ay kuugu simaan shaqada so it's, it's very delicate waa wax oo ii sheegeen nugul waay isagoo ku guda jira waraysi lala yeeshay ayuu weerar afkaa ku qaaday kooxdii uu muddada badan ka tirsanaa ee nidaamka gurgurte waxaana uu mar uu soo hadal qaaday sida xilka taliyaha sirdoonka looga qaaday uu sheegay inuu ka mid ahaa dadkii soo dhisay xasan gurgurte ee kursiga keenay balse laga abaalacay oo laga ceeriyey xilkii uu hayey xilka qaadistiisa oo ku soo aaday markii uu ku fashilmay howlgallada ashaadaladirnimo ee murtadiintu ay ka wadeen gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe ayuu sheegay in hal goob oo dagaal looga dilay in ka badanna boqol iyo labaatan askari oo murtadiin ah isagoo aaskooda uu ku mashquulsanaana xilkii laga xayuubiyey adoo shaqada laakiin hadda niisaan ka shaqaynaya aniga deegaankaygaan jiri waxaan rabaan ka shaqaynaya wax la isku darsada wax uweyn dhiigay ahaayeen anoo iska jooga intii la yidhi xilkaa lagaa qaada la yidhi that's not morality That's political calculation. boqol iyo labaatan wiil oo ilma adeerteen soo duugay maalin khamiisa jimciyena xilkaa laga qaadaa lagu yiri war ninkaan aniga meeda hoos yaal oo dhaawaca hoos yaal oo bala hoos taal iyo maa qof i tiri nobody is saas uguma dhihin sooma ninka madaxda marka ay sheegeen wuxuu fiirinaa marka maalintaas xisaabta siyaasadeed meesha ay ka dhiman tahay meesha uu ku daray maxaas uu fiirina mogi maxaas ma fiirina markaasna waxaan islahaa dee xilli oo xilliga qaaday ay ahaaday oo aan madaxweynaha inta ballanay oo anuu meyd aasaayo oo shabaab inta la diriray qabri korkiisa jooga xilka laga qaaday yani anuu meyd aas- labada marba marna boqol iyo labaatan iyo laba ninoo ilma adeernahan soo aas marna midaan ilma adeernahay iyo sh- toban wiiloon aniga dagaal gasha hotel maaiddu ahaa malayna dagaalka aan anuu meydka qabri ka taagana laga qaaday so our leaders have no morality wax dameeray lihin lama arko waxay ka nacaan lama arko tooday fiirsanaan taada ma fiirsanaan dad dalka ma fiirina sidoo kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayuu sheegay inay halis weyn ku tahay jiritaanka kooxda riddada islamarkaana furimo dagaalna ay ka dhigeen magaalooyinka waaweyn ee murtadiintu ay ku sugan yihiin marka hadda waa dowlad anar dowlad sideedaba nimankan waxay haystaan webiga shabeelle labada webi ay haystaan dalkan marka horta food security controlan livestock controlan access routes controlan they made sure magaalo kasta oo weyn frontline ah- inay frontline ahaato hadda jowhar frontline waaye balcad waa frontline xamar waa frontline beledweyne waa frontline meelaad ka joogtaa meelay ka joogaa micnaheedu waaye samareeb sidoo kale waaye baydhaba sidoo kale waaye meelahaasoo dhan shisheeyaa jooga waa kulaalaya maalinta shisheeyaanu baxaan ayagaa soo galaya sheegashada beenta ah ee lagu maaweeliyo dabdhilifyada islamarkaana tilmaamaysa in kooxda riddadu ay maamusho dalka ayuusan baloosha ku tilmaamay inaanay waxba ka jirin isagoo geesta kalena tooshka ku ifiyey gumaysiga uu ku jiro dalka soomaaliya soomaaliya laakiin salaagna isla qabo inta oo ethoobiyan ka joogo xagga uganda iska joogo xagga bruges xagga intan un ka joogo xagga american ka joogo xagga somaliland israel soo gashay xagga imaaraada ah hayste lahay moogo war soomaaliya saqaf oo sovereignity ma leh war soomaaliya qof xukuma ma leh war soomaaliya waxeeda mogtahay hal hal dhimata caanaheed waa hal dhimata caanaheed aan meeshan ku haynaa anaga ma hal nool haysana this mis this is waa big misunderstanding waa waa misconception weyn qalad weyn waa la taliyihii hore ee gurgurta u qaabilsanaa waxaa loogu yeero amniga qaranka murtadka lagu magacaabo xuseen macalin ayaa isagana dhankiisa waraysi uu dhowaan bixiya ku iftiimiyey fashilka baaxadda leh ee la soo dersay kooxda riddada waxa uu si cad u sheegay in maleeshiyaadka kala duwan ee villa soomaaliya oo ku dhowaad labaatan sanno kufaarta caalamka ay taageeraysay aanay awood u lahayn iska caabinta weerarada kaga imaanaya mujaahidiinta al-shabaab murtadkan oo sidoo kalena soo noqday taliya ku-xigeenka sirdoonka riddada ee nisa ayaa qiray in baahidii amni ee labada kun iyo sagaalkii haysatay maleeshiyaadka riddadu ay weli taagan tahay islamarkaana aanay ka maarmi karin taageerada ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka saliibiga ku jooga dalka soomaaliya amisom atmis awsom au forces iska dheh ciidamada maaragtay african unionka sababtay ko u yimaadeen ayaa weli taagan maalinka lasoo dirayay dabcan way ka yara duwaneed slidely oo ciidamada etoobiyaanka ahaa oo dalka joogay ayaa inuu illegitimate yahay ayaa lagu xalaaleynayay kadibna markii baxayeenna iyaga mas-uuliyadda la wareegay so maalinka mas-uuliyadda ay la wareegeen oo laba kun iyo sagaalkii ilaa maanta horta baahida loo qabay ayaa weli taagan maalinkaasna shabaabaan la diriraynay ciidan eh, maaragtay eh, kala daaddaadsanaan haysanay maantana shabaabaan la dagaalaynaa weli ciidankeena iskuma totoosnaa isku soo wada duubo fashilkan guud ee hareeyay ciidamada kufaarta afrikaanta iyo murtadiinta ay ku adeegtaan ee duulaanka mucatab kudirannimo ka wada dalkan muddada badan ayaa ku soo beegmaya xilli mujaahidiintu ay ku dhaqanka shareecada islaamka ku fidiyeen dhul aad u ballaaran diyaarna ay u yihiin dhammaystirka inta hartay markanna waxaad ku soo dhowaataan dhegaystayaal warbixin xiise badan oo ku aadan horumaro ay ku tallaabsatay deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayada islaamigaha ee gedo halkaasoo dhowaan uu booqasho ku tagay walaalkeen casaam carafaad oo warbixintan inooga soo diyaariyey
بربوع الخير بقلوب تحمل إيمانا تصحبنا أنوار الحب ونضيء نشاع بذليانا نجتمع بربوع الخير بقلوب تحمل إيمانا تصحبنا أنوار الحب ونضيء نشاع بذليانا أبناء الإسلام أتينا لنشيد منه الأوطان tuulo barwaaqo waxay ku taallaa inta u dhexaysa degmooyinka baled xawo iyo garbaharey ee wilaayada gedo degmada garbaharey waxay u jirtaa toban iyo siddeed kilomitir baled xawona waxay u jirtaa lixdan kilomitir halka degmada ceelcadeen ee xarunta wilaayada islaamiga ee gedona ay u jirto sagaashan kilomitir sida ay noo sheegeen odayaasha deegaanka waxay tuulo barwaaqa soo martay maraaxiil kala duwan iyo wakhtiyo kala duwan هنا أنس عامر توفيق المولى يغشانا ونسير بعزم للعليا فاوان الجد قد آن نتسابق نحو الأمجاد بسمو ملأ
tan iyo xilligii dowladda shuuciyadda ahayd ee maxamed siyaad bare ayuu deegaankan soo jiray oo waa deegaan fac weyn marka taariikhdiisa laga hadlayo asaaska deegaankan waxa uu ahaa deegaan yar oo marka hore la odhan jiray tubaallo badan oo magaceedu yahay meel tubaallo badan ama waddooyin badan waxaa degnaa dad lo-oley ah waxaana tubaashaasi bixiyey lo-dii deegaanka laga dhaqan jiray maadaama deegaankan uu ahaa deegaan caan ku ah dhaqashada xoolaha kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii ayaa laga bedelay magacii hore ee tubaalla badan waxaana loo bixiyey magaca hadda deegaanka caanka uu ku yahay ee tuula barwaaqo sidaan horey u sheegay deegaanka wuxuu soo maray marxalado kala duwan waxaana ka mid ahaa in sannadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii oo deegaankan uu soo maray fatahaado ama biyo fara badan oo daad ah taasoo saameyn ku yeelatay deegaanka waxaana loo soo raray meesha hadda deegaanka uu ka dhisan yahay tuulo barwaaqo waa magaalo facaweyn lixdan iyo afar baan jiraa sano dhalashadeeda ka hor way bilaabatay tuulo barwaaqo horta aniga waxay degtay basahaan meel tuulo barwaaqo leeyahay iyo degtay tuulo barwaaqana lama dhihi jirin tumaanla badan baa la dhihi jiray tumaanla badan tobaasha lo-da loogu bixiyo tumaanla badan looley fara badan baa degnayd dadku tumaal bay moodayaan tumaal maahna waa tubaala badan meesha lo-du martoo dariiqada ka bixisaa tubaal la yidhaahdaa tuulo barwaaqo halkaasay deganayd dowladdii kacaanka u dhalatay kacaanka waa dowladdii maxamed siyaad bare kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii iyadoo tuulo ah oo tuulo yar ahay dowladdii ugu dhalatay tuuladii waa bedeshay magacii dowladdii baa bedeshay magacii waxay u bedeshay tuulo barwaaqo iskoolaha loo sameeyey tuulo nawaaxi weyn bay ahayd oo dad xoola qabeen ah iyo beeraley intaba waa deganayd dhul weyn oo baaxad fiican bay lahayd intaan garanahayo tuulo barwaaqo cabaar markii kacaanku socday toddobaatan iyo sagaalkii yaa biyo ku galeen meesha basay noqotay basii markay noqotay milatarigii deganaa garbaare gaaska lixaad la yihahda yaa soo raray meesha caawa ay degantuud markii ay burburtay dowladdii dhexe ee shuuciyadda ahayd waxaa deegaan ka saameeyey dagaaladii sokeeye ee dalka uu soo maray kuwaasoo dibidhaac u keenay deegaanka xilli u muuqday deegaan soo karayey dowladdii waa jajabtay soomaaliya waa kala daadaadatay dagaalka sokeyaa galay u n c baa caradan qabsatay dowladdu markay burburtay dagaalaha ka dhacay dagaalka sokeeyay soo martay caydiid markuu caradan qabsaday wakhti yar waa laga saaray caydiid dadkii waa ka saareen magaalada dib bay u magaalowday dadkii waa isxilqaamay magaalay noqotay haddana dagaal sokeeyaa bilowday dagaalka sokeeye oo kale qayb weyn bay ka qaadatay oo wax badan bay dagaalada dib u dhigtay dagaaladii ka dhacay dalka kadib waxaa dadka deegaanka oo ahaa dad diineed ay gacanta isku qabsadeen iskuna ballansadeen in wax shareecad allah aan ahayn aan lagu xukumi karin deegaanka taasoo keentay in deegaanka uu ka mid noqday deegaanada hulaayada gedo ee lagu baran jiray diinta islaamka burburka soomaaliya oo dhan ka dhacay oo qof kastoo soomaaliya oo hadda gobol kasta jooga uu ogyahay yay soo martay markay saa u soo martay dadkeeda gacantu isqabsada dad fiican oo salafi oo muslin ah oo shareecada ku dhaqmo oo sagaashan iyo kowdiisa waxay ula qabsadeen sida iyadoo ugu dhaqmo oo iyadoo ku dhaqan oo xarako ugu timid oo intaba gacmo furan kusoo dhaweeyey oo macnaha siday u qabsatay ay sidaas iyada shareecada loogu dhaqmahayay bay ahayd qofku wax qabsadaanna kitaabka allay ku dhaqmahayeen wayna isku abookoonayeen sida iyadoo fulin ahayn oo bahalki ahayn oo dad caadihoo shacaboo iska jooga ay yihiin bay raalle ku ahayn oo ku dhaqmahayeen dhanka kale deegaanka waa deegaan caan ku ah dhaqashada xoolaha qaybahooda kala duwan sidoo kalena waa deegaan beereley ah tuulo barwaaqo way ka duwantahay dhulka gedo waa dhul dhul beereel leh waa dhul xoolo leh waxaa ka furma hadda suuq xoolo abaartii baa kala jebisay saddexda adduunya waa lagu iibsanaya marka tuulo barwaaqo marxaladahaas fara badan bay soo martay ganacsi bay leedahay ganacsigeeda wuxuu ka imaadaa halkaas iyo xamar iyo meel walba adduunka meeshu doonu ka imaadaa tuulo barwaaqa caynkaasay soo martay haddana alxamdulillah tuulo barwaaqa ma ahane waa degmo la yidhaahdo barwaaqo hadda waxa uu deegaankan ka mid yahay deegaanada lagu maamulo shareecada alle ee hoostaga maamulka islaamiga ee wilaayada gedo waxa uuna ku jiraa deegaanada ugu magaca weyn ee wilaayada gacanta ay ku hayso dhinac weliba deegaankan waa uu ka dhammaystiran yahay haddii aanu ka hormarno dhanka biyaha waxaa ku yaallo deegaankan ceelal waaweyn oo biyogelin loogu sameeyey magaalada inta badan xaafadaha magaalada waxaa ku jira tuubooyin axmed cumar barqadle oo gacanta ku haya ceelbiyoodka deegaanka ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey maraaxiishii laga soo maray biyaha deegaanka iyo sidii lagu guulaystay in magaalada biyogelin lagu sameeyo wuxuu ahaan jiray ceel macnaha keligii laga cabo hal baraaga leh kadib maalgelin baan ku samaynay walilahi alxamdu ilaa dhowr boqol oo guriba hadda biyo gashan qof kastana biyaha meeshiisay ugu tagaan alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waa lagu raystay waxaan leenahay ilaahay baa ku mahadsan annagoo maarata ku mahadinayna amniga aan haysanno iyo maaragta sharafta aan ku noolnahay marka xagga biyaha horumar wanaagsan ayay maanta ay haysataa annaguna waa ku dadaalnay dhanka waxbarashada waxa uu deegaankan ku jira deegaanada ugu horumarsan waxbarashada waxaana ka furan maraakiis macaahid iyo dugsiyada qur-aanka kariimka iyo goobo kale oo waxbarasho waxaana waxbarashada deegaanka ka faa'iidaysto rag dumar caruur iyo ciroole intaba waxaana sidoo kale deegaankan ka furan iskuul nidaami ah oo lagu bartay diinta iyo maadiga intaba balaarin degmo waxay u baahanta waa la yaqaanaa waxay u baahanta waxyaabaha asaasiga sida caafimaad waxbarasho biyo intaas haddii la helo magaaladaas waa ku nagaadaysaa iyo shareeca islaan oo looga dhaqmahayo oo dadki waxaysan yahay waxbarashadii diinta oo maaragtay isha dadki ku hanuunsan yahay oo waxaysan yahay waxaa weye marka arrintaas iyadahayd marka arrin fiican oo lagu baraarugsan yahay weye xagga halkii waxbarashada way ka faa'iiday uley leedahay maxad bay leedahay dugsiyo qur-aan waxay leedahay intaasoo waxaysan oo xaafad kasta ku yaallo magaalo dadkeeduna istahan yahay oo isku duuban yahay oo hal wadda ku taagan yahay oo og waxa u roon iyo waxa ka waxaysan dhanka amniga deegaankan waxa uu toban iyo sideed kilomitir u jiraa degmada garbaharey oo ay ku sugan yihiin ciidamada xabashida etoobiya iyo maleeshiyaadka murtadiinta ah hadda deegaankan waxa uu haystaa amni ballaaran oo bacdallaahi ku yimid dadaal iyo juhdiga ay sameeyeen ciidamada mujaahidiinta iyo dadka deegaanka oo iskarabsanayo waxaana hadda deegaanka ka jiro amni ballaaran waxayna cadowga ay ka go-een isticmaalka waddada isku xirto garbaharey iyo degmada balad xaawo kadib markay ciidamada mujaahidiinta weeraro kala duwan ay ku soo qaadeen cadowga kuwaasoo khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey waxaan soo joognay iyadoo waddadan luuq ay soo qaadaan middaan baled xaawo ay soo qaadaan markay soo socdaan magaalooyinka laga cararo la banneeyo ayadoo cidla ay iska maraan ilaahay falligiisa ee cudud ka timid ilaahay jihadiisa uu ku guuleeyo wiilal mujaahidiina aa kayaal haystaa dhabbadii ka suuliyey nimankii saliibiyiinta ahaa marka hadda magaaladan korkeeda qaado dhufeysyaha iyo waxa iyo waxay ka sameyn ma malayn karta waxaa ilaahay falligiisa oo guul ahoo la gaaray oo aa kii ka ratibmay dhowdhowdiisii iyo dhiciddiisii amxaara la dirirka ahaa ee saliibiyiinta in hawada inay maraan ma ogayahay dhulka mari waayaan ilaahay falligiisa iyo xisaankiisa maasha allah wey tuulo barwaaqo waa beled barwaaqo maanta yaa la dhihi karaa dhanka ganacsiga magaalada waxay ka mid tahay magaalooyinka hadda uu korayo ganacsigeeda waxaana ganacsiga uga yimaadaa magaalooyin kala duwan ay ugu horeyso magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya arrintan ayaa keentay in dadka deegaanka oo kaashanaya maamulka islaamiga ee magaalada qurxiyaan oo ay ballaariyaan waxaana hadda magaalada ka socda dibudhis iyo ballaarin waxaana la dumiyey dhammaan guryihii carshaanta ahaa iyadoona lagu bedelay guryo qurxan oo dhagaxyo qayb ka yihiin dibudhiska hadda magaalada ka muuqdo magaalada intii xarakadu ay soo degtay markii koowaad alxamdulilah amni baa la hela marka intaas markay dhacday meeshii meel bulshalahay noqoto ganacsi baa ka furmay gawaaridii xamar raashin ka soo qaadaysay toos bay u imaadeen magaalada bilicdeeda aad bay maaragtay u qurxan tahay way dhisantay waayahan dambe dib bay usoo dhisantay oo usoo qabantay waa la dumiyey magaalada wixii cadaashashka aya waxaas waa la dumiyey guryo fiicanoo maaragtay quruxsan oo bilicdoodu fiican tahay baa laga dhisay jidadkii waa la furay oo meelihii jidka carcariirgii isu ahaayeen waa la furay ugu dambeyntii deegaanka tulo barwaaqo waxaa hadda laga hirgeliyey isbitaal weyn oo furitaankiisa ay iska kaashadeen maamulka islaamiga ee huulayada kedo iyo dadka deegaanka waxauna isbitaalkan daboolayaa baahiya caafimaad ee deegaanka ka jira horumarkay gaarto waxaa weye nabadgelyo horta waa hesho meel nabadgelyo ka jirtana waxbaa ka hagaagahayo magaaladu waa dhismaysaa si fiican bay u dhismaysaa caafimaadkeedana awalna waxaa ku taala saddex farmashiye haddan isbitaalkii annagu isbitaalkii asagoo aad uga waxaysanahay olola fiican baan ka galnay waaliga hadda joogana khayr allaha siiyo iyo maamulka joogo waan waan ka wada hadalnay odayaal ahaan baan ula hadalnay asaguna wuu isku haluujiyey waxaa noo imaaday caafimaad hawlihiisoo dhan dhamaystiran yihiin oo qalniinkii oo kurujiye leh oo caafimaadka kale leh oo nidaamka loo medishiin oo cudurrada guud iyo wax walbaba leh waana nooca ugu fiican caafimaadka in la helo goobta caafimaad hadda waad aragteen waa ka shaqaynaysaa annaguna waa soo dhoweyna waxaana booqasho ku tagnay gudaha isbitaalka iyadoona waraysanay qaar ka mida bukaanada qallanada loo sameeyey iyo dhakhtarka qalliinka guud ee isbitaalka isbitaalka barwaaqa hosbitol waxyaalaha aan ku qabanayna qalliimo casri ah ilaa lix keys baa qalliimo ugu samaynay qallimadaas oo kala duwan oo isugu jira ee kuwa casriga ee laysarka lagu sameeyo iyo kuwa furitaanka qallimadaas oo kala ahaa ee qallimada xameetida qallimada galaha iyo qumanka iyo hooyo uur lahayd oo emergency aan u kala badbaanay hooyo iyo dhallaankeeda alxamdulilaah ayagiina dhammaantood waa bad qabaan ayagoo ku helaya daaweyn casri ah iyo qalliimo casri ah ayagoo ku helaya isbitaalka wuxuu ka kooban yahay eh, qaybihiisa kala duwan ee isbitaalada dhammaan sida eh, qaybta gargaarka degdega ah ee loo yaqaano emergency-ga iyadoo afar iyo labaatan saac u furan eh, qaybta qalliimada guud iyo kuwa casriga ah qaybta bukaan socodka iyo daaweynta qaybta eh, shaybaarka casriga ah oo laga helayo shaybaar dhammaystiran aniga in badan oo muddo fara badan baan xanuunsanaa waxaa liiga hayay kelyaha iyo xamiitida Eh, doctoorka markuu imaaday wuxuu ku guuleystay inuu iga soo saaro xamiitidii xamiitidii uu iga soo saaray dhagaxaan bayna wadatay haddana waxaan dareemayaa caafimaad fara badan alxamdulilaah ilaah baa ku mahadsan Eh, waxaa waaye aad baan u fiicnay maasha allah isbitaalka marka dadka qalliinka lagu sameeyey waxaa ka mid ahaa maalinka iyo xaddi baa la qalay maanta sideed ii ahayd saddex habeen markaan bariyey kadibna lugahaygaan sidaan raba ugu socday hadda anaa soo lugeeyo xaafadayda oo geeska kaloo magaalada ah ayaan tagay waana ka imid isbitaalka marka insha allahu tacaala qalliin wanaagsan baa noogula sameeyey halkaasaa la aada hindiyaa la aada meel heblaa la aada meel heblaa la aada annaga marka meelna ma aana aadayna ilaahu adaa- adaan ku aadnaa baan dhihi jirin ilaahigii marka aan aadni jiray baa noo keenay wixii hindiya loo aadayay alxamdulilah ilaahay baan ku mahadinaynaa sidoo kale waxaa ka mid ah dadka halkaasi aanu ku booqanay ee qallimada loo sameeyey sheekh maxamed bishaar oo ka mid ah culimmada howlayaadka islaamiga ah isagoona inoo sharxaya qallinada lagu sameeyey anigu hadda laba shaksi baan ahayn anigu iyo xaaskayda baanu ahayn anigu shaksi ahaantaydana waxaa laga qalayay galaha haddana waxaan marayaa maalintii toddobaad baan marayaa aad iyo aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay Ee, waxaan leeyahay waa wixii aad raadinaysay muddo badan oo laga yaababa maaragtay maxaan ku dhaha xarakada dhexdeeda isbitaaladeeda inaan muddo badan kula dhex wareegayay hadda inaad heen dantaydii aan helay baan aad iyo aad u danaynayaa gabadha aan qabayna iyadana burooyin tiro badan baa laga soo saaray oo maanta haddii nairobi ha loo dira la yidhaahdo ama ha loo dira meel kale la yidhaahdo ay ku bixi lahayd lacag aanan awoodi karin ama tabarteeda aan lahayn ayaa macnaha maaragtay maxaan ku rahdaa laga soo saaray waa fadli ilaahay qiimo maaragtay macquul ah oo maaragtay maxaan ku rahaa qofkana qancin kara ayaa maaragtay lagu qala taana waa ilaahay fadligiisa subxaanahu watacaala tuulo barwaaqo tuula soo kabsanaysa oo kabacday oo karkaarada jebisay
mahadsanid cazaam warbixintiisana waxay guni gebagaba u ahayd warkii subaxnimo saaka aad ka dhagaysanayseen andalus assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu